laba qof oo maraykana ayaa laga helay xanuunka neefwareenka bariga dhexe ee mars kuwaasi oo la sheegay inay ka soo noqdeen sacuudi arabiya xanuunkaasi ayaa bariga dhexe waxa uu ku dilay dad tiro badan haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray doctor maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada gudaha kana shaqeeya reginals hosbital ee san paul ee gobolka minnesota waxaana ugu horeyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo cudurka wallaahi cudurkan waa cudur cusub oo la yidhaahdo mers magacana macnaheedu wuxuu u taagan middle east respiratory syndrome ama sida cudurka neef wareenka ee bariga dhexe cudurkan marka waxa uu la mid yahay cudurada kale maaragtay loo yaqaano common cold durayga hargabka laakiin wuxuu kaga duwan yahay aad buu halis u yahay oo ilaa hadda dadkii uu ku dhacay waxaa lagu arkay dhimasho badan boqol kiiba soddon intii uu ku dhacay oo la arkay way dhinteen cudurkanna markiisa ugu horeysay magaca meeshuu ka yimid waxaa weye wuxuu kasoo ifbaxay oo lagu arkay bariga dhexe sida wadamada sacuudi carabiya imaaraadka qatar cumaan jordan kuwait laakiin kaiskii ugu horreeyey wuxuu ka bilowday sacuudi carabiya magaalada jidda sebtember sanadkii labadii kun iyo labaiyo toban hadda waxaa laga sheegayaa qaar ka mid ah ee gobollada maraykanka sida indiana marka siduu ku soo gaara ayaa la dhihi karaa doctor maxamed cabdulaahi wallahi ilaa hadda waxaan maqlay in laba case maraykanka lagu arkay labada case waxaa weye mid waa indiana dhakhtar ka soo shaqeeyey oo u safray magaalada riyaad ee sacuudi carabiya ayaa markuu halkan yimid london soo maray jikaago yimid ayuu isku arkay calaamadaha cudurka xumad iyo neefta oo dhibtay kadibna marka ayaa la baaray oo marka la ogaaday inuu qabo cudurkaas keiska kalena wuxuu isna sidoo kale wuxuu ka yimid ba la yidhi sidaan warka ku hayo sacuudi carabiya waxaana lagu arkay magaalada orlando florida waa gartay marka xanuunkan maris la yidhaahdo qofka siduu ku dareemayaa inuu ku dhacay wa waxaa lagu dareemi karaa daandureyo qofku wuxuu dareemayaa neeftoo dhibta xumad ama qandho aad u kulul oo u daran heer kulka wuxuu gaari karaa mararka qaarkood in ka badan boqolkiiba soddon iyo sideed degree oo centigrade waxaa jira xaalado kale sida shuban matag iyo calool xanuun laakiin badanaaba waxa weeye calaamaduhu waxay u badan yihiin calaamadihii lagu aad dareemayey maaragtay hargabka marka sidiisa ma la kala qaadaa mase qofku ku dhacun keliya oo ku wakaanaya cudurkan waa la kala qaadaa waxaa lagu kala qaadaa close contact qofka haddii qaba hadduu la kulmo qof kale haddii maarata hindhisada qufaca ama dheecaanada qofka cudurkaasi qaba haddii ay gaaraan qof kale waxaabahaasoo idil waa lagu kala qaadaa doctor maxamed cabdulaahi dadka qaarkood waxa ay leeyihiin waxaa xanuunkani maadaama uu ka yimid bariga dhexe in laga qaaday hilibka geela laakiin haddana dadka qaar waxay leeyihiin geela laftiisa ayaaba maaragtay xanuunkuu ku dhacayo qaaday oo geel badan oo la baaray xanuunka laga helay maxaa la dhihi karaa marka wallaahi markii la isku dayey oo loo dhabagalay waxaabaha cudurkan sida lagu kala qaado iyo waxaabaha keena waxaa la ogaaday in mers viruskan oo ka tirsan bahda corona viruses oo ah kuwa noo caadi ahaan keena hargabka ayaa waxaa la arkay noocani inuu maaragtay marka ugu horeyso lagu arki karay lagu arkayba fiidmeerta ama kabaliga markaasi kadib ayaa haddana waxaa la arkay in fiidmeertu ay dadka bini aadamka ah badanaa aysan wax contact ama kulmid aysan lahayn marka waxaa loo malaynayaa fiidmeertu inay cudurka usoo mariso geela waxaa jirta xaalad in qof xanuunsanaa oo sacuudi carabiya joogay in geeluu lahaa geelaasi ay maaragtay qabeen hargab oo cudurkaasi ay qabeen oo qaar badan ay aada u xanuunsanaayeen oo cudurka marka dhiiggii maaragtay geeliisa laga helay cudurka mers marka run weye way jirtaa caanaha qofka hadduu cabo caanaha geel xanuunsan oo maaragtay diifka ka socda oo xanuunkii neefta qaba hadduu cabo caanihiisa ama hilibkiisa oo qayriin ama uu dheecaanadiisa uu la kulmo waxaabaha hadda loo badinayo ayaa ayay tahay in lagu kala qaado kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo ku takhasusay xanuunada gudaha kana shaqeeya reginals hosbital san paul ee gobolka minnesota waxaana uu iga warramayey xanuunka mers